kulamada u dhexeeya ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaarka iyo mas-uuliyiinta maamulka puntland ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa sidii looga hadli lahaa arrimaha doorashooyinka ka dhacaya dhammaadka sanadkan gudaha dalka soomaaliya iyo sidii maamulka puntland loogu qancin lahaa doorashada la filaya in dalka soomaaliya ka dhacda dhammaadka sanadkan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdigu hogaaminaya ayaa kulamo ay la qaateen mas-uuliyiinta maamulka puntland ee magaalada garowe ku sugan waxa ay kaga hadleen shirar hordhac ah oo ku saleysan doorashooyinka dalka soomaaliya ka dhacaya sanadkan iyo sidii puntland arrintaa loogu qancin lahaa maanta ayaana la filayaa in shirarkaasi ay si toosa ay u bilowdaan madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa sharaxaad dheeraada ka bixinaya waxyaabaha ay kala hadlayaan ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid iyo wafdigiisa
waxayna u yimaadeen inaanu ka wada hadalno marxaladan kala guurka ee soomaaliya ka jirta iyo geeda socodka nabadda soomaaliyeed sida loo ambaqaadi lahaa alkay puntland ugu wada shaqayn lahaayeen in soomaaliya isbedel uu ka dhaco isbedelkaasuu noqdo isbedel u hilinaya mustaqbalka iyo horumarka soomaaliyeed haddii ilaha yidhaahdo maamulka puntland ayaa horey kaga soo horjeestay qorshe ay isku raaceen dowladda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka kadib markii ay ka biyo diideen in aqalka hoose ee baarlamaanka lagu soo dhiso nidaamka afar dhibic shan oo maamulka puntland uu mucaaradsan yahay waxa uu doonayay madaxweyne gaas iyo maamulkiisaba in habdeegaan lagu soo xuro xildhibaanadaas